بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى waxaan bilaabaynaa kitaabkii loo yaqaanay alcaqiidatu taxaawiya bilowga kitaabka hortiisii arrimo kooban ayaan iska baraarujinaynaa si aan u qaadano macluumaad yar oo ku saabsan kitaabka marka hore kitaabkani qofkii oo qoray ayaa waxaan ka tilmaamaynaa anigoo soo gaabinayno ama waxyaabaha ama sida loo yaqaano tarjumada mu'alifka alcaqiidatu taxaawiya waxaa iska leh oo qoray alimaam abu jacfar axmed ibnu muxamed ibnu salaamata ibnu salaamata alasdi almisri altaxaawi alxanafi kitaabka waxaa iska leh alimaamu abu jacfarin imaamkii abu jacfar ahaa axmed ibnu maxamed loo yaqaanay magaciisa ibni salaamata ibni salamata alsdi alsdi almisri alطaxaawi alxanafi wuxuu ka mid ahaa min culamaa'i awaa'il اlqarni الraabic min culamaa'i awaa'ili alqarn alraabic qarnigii afaraad awalkiisii culimmadoodii ayuu ka mid ahaa wuxuu dhashay laba boqol soddon iyo sagaal hijiriya calaa saaxibiha afdal asalaati watasliim wuxuu dhashay laba boqol soddon iyo sagaal hijiriya markii taariikhtii hijirida laga joogay laba boqol iyo soddon iyo sagaal ayuu dhashay idan wuxuu soo gaaray alquruunu almufadala wuxuuna dhintay saddex boqol labaatan iyo kow hijiriya saddex boqol labaatan iyo kow hijiriya ayuu dhintay idan culimmadii qarnigii afraad awaa-ishiisuu ka mid yahay qarnigii saddexaadna awaakhirtiisii way qarnigii afraadna awaa'ishiisii xilligaasuu dhintay raxmat ullaahi calayh wuxuu ahaa sida aan sheegnayba nin misri ah misri ayuu ahaa daxaawi wuu ahaa daxaawi waa qarya oo taxaa la yidhaahdo oo ku taalo duleedka misr magaalada masr duleedkeedii ku taallo oo taxa qaryatu taxa loo yaqaano taxaawiya waa nisbadii markaa isaga loo nisbaynaayo waayo qaryadii isaga ku dhashee loo nisbaynaya alxanafi buu ahaa xanafi waxaa laga wadaa xanafiyu lmadhabi madhabkiisii wuxuu ahaa madhabka abi xaniifa ayuu madhabkiisii ahaa markii hore wuxuu ahaa madhabiyu shaafici ama shaaficiyu lmadhabi dheh markii hore wuxuu ahaa shaaficiyu lmadhabi madhabkiisii mid shaafici ah ayuu ahaa alimaamu shaafici madhabkiisii ayuu ahaa markii hore madhabkiisii waxaa si fiican fiqiga ugu bartay ninkii la yidhaahdo almusani tilmiid ashaafici alimaam almusani ay wuxuu ku bartay fiqhiga shaaficida aada ugu bartay almusanina waa tilmiidka alimaamu shaafici waa tilmiidkii imaam ashaafici idan markii hore shaaficiyu lmadhabi buu ahaa kadib wuxuu u guuray madhabka xanaabilada xanafiyada madhabkii xanafiyada ayaa markii dambe u guuray laakin walam yakun muqallida liabi xaniifa abu xaniifa muqalidu ma ahayn abu xaniifa muqalid uma ahayn nin wuxuu ahaa mujtahid ah faqiih ah muxadis ah hiqa ah sabti ah waxaa dhacday ximaar asiga iyo axadu culamaa'i misr qof ka mid ah ayaa dhexdiisii asaga xibaar dhaxayn xibaar u dhacay imaamu daxaawi ayaa waxaa la weydiiyey masilo masiladii asaga la weydiiyey wuxuu ku jawaabay qool khilaafsan qoolkii abi xaniifa qool hee khilaafsan qoolkii abu xaniifa markaasa ninkii caalimka ahaa kale oo misriga ahaa isagana wuxuu u dhahay alasta min atbaaci abi xaniifa niyahow adiga ma tihid miya abu xaniifa atbacdiisii alasta min atbaaci abi xaniifa adigu abi xaniifa atbacdiisii miyaadan ahayn markaasaa isagana wuxuu dhahay qaala wuxuu dhahay balaa waan ahay atbaca abi haniifa waan ahay walaakinii laa uqalliduhu buu dhahay walaakinii aniga laa uqalliduhu ma taqaliidsanaayo ma taqaliidsanaayo abi xaniifa atbacdiisii iyo madhabkiisii dadkii raaceen waan ahay laakiin ma qalidayo buu dhahay aniga abi xaniifa ma qalidayo buu dhahay liannahu laa yuqallidu ilaa casabiyun buu dhahay liannahu laa yuqallidu ilaa casabiyun sideedaba ma qalido ilaa nin casabi ah mooyaane casabanimo ku jirto mooyaane liannahu laa yuqallidu ilaa casabiyun nin casabinimo ku jirto mooyaane qof kale ma qalidayo buu dhahay caalimkii asigna wuxuu dhahay waqabiyun ayda waqabiyun ayda nin qabi ah doqon ah mooyaane ee qof kale ma qalidayo buu dhahay isaga nintaasa ku darsaday caalimkii asigna wuu dhahay ee waqabiyun ayda wuxuu ku adafaya warkii abu jacfar لأنه لا يقلد لا يقلد إلا عصبي رسما أسن وحي كدري وغبي أيضا كدر براي نين غبي أمويا نين كلا من تقليد أي براي هذا القاص وحنا هذا المشهورة مهما دتك دعضودي هي مشهور كن نغطي بين نغطي لا يقلده هو إلا غبي إلا عصبي وغبي أيضا كدر أسكن warg ma saas ma ilaa qof saas mooyaane hesaasna ku darlay waxay noqotay mahmaaha noqotay idan nin wuxuu ahaa mujtahid ah wixii khilaafo daliil hee ma qaadanaynin madhabta saas baa qabtee wixii waafaqsan daliil waa qaadanayay alimaam axaawi raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay kutubo wuxuu leeyahay kutubo mashhuur ah bayna ahli اlcilm waxaa ka mid ah kitaabkiisii oo la yidhaahdo mushkilu alaahaar mushkilu alaahaar waxaa ka mid ah kitaabkiisii macaanil aathaar waxaa ka mid ah kan bayna aydiina ah oo ah alcaqiida alطaxaawiya kutubo kalena wuu leeyahay kutubo kalena hee wuu leeyahay qofkii kutubtiisii oo mushkil aathaari macaani aathaar arko si fiican ayaa u dareemaya u aqoonsanaya cilmigiisii waa sax ahanshidiisii culimmadana way ammaaneen aad iyo aad ibnuxajar waa ammaanay ibnu kathiir waa ammaanay alimaam adahabi waa ammaanay keyrkooda min alculamaai aad ay u ammaaneen intaasi alimaamu taxaawi tarjumadiisa koobanna ka gaabsan ayaan kaga gaabsanaynaa nodqoda labaad kitaabka ayaan u gudbaynaa kitaabkani waa kitaab sida magaciisiiba ku qoran tahay caqiide ah sida magaciisiiba ku cinwaanku ku qoran yahay waa kitaab oo caqiide ah caqiidadana sidii oo hadda kahor aan soo sheegnayba waxay u qiibsantaa masaaniid mid lagu wariyey iyo mid masaaniid la-aan la wariyey labadaas aqaa'ida qaar ka mid a waxaa lagu warinayaa masaaniid sanad xadaanaa xadaanaa xadaanaa lagu warinaa qaarna asaaniid la'aana la warinayaa ayaa la sheegayaa kitaabkan u dambeeyo alaahatul usuul laga soo bilaabo intii u dhaxaysay waxaan soo maraynay wax hee sanad la'aana sooma kulligooda sanad la-aan ay ahaayeen laakiin wixii kan ka dambeeya oo kale kutubta oo caqiidada ka hadlayso waxay leedahay asaaniida u badan tahay sida ictiqaada asunna la'lakaa'i ajuri ibnu bata wixii la midka ah mar labaad caqiidadu waxay u qiibsantaa qaar oo khaas ku ah biالtawxiid aluluhiya iyo tawxiid aلrububiya iyo qaar khaas ku ah tawxiid اlasmaa wالصifaat iyo qaar antaba shamlinayso wixii kale caqaa'idana soo hoosgalayaan ururinayaan haddaba kan kitaabkan wuxuu ka mid yahay wax dhammaantoodii ururinayo wuxuu ka mid yahay min muctaqadi ahli sunnati waljamaaca ijmaalan kitaabu dahaawiya wuxuu ka mid yahay min muctaqadi ahli sunnati waljamaacati ijmaalan ijmaalan maxaan u dhahnay waxaa ku jiro mulaaxadaad iyo intiqaadaad lagu qabsaday alimaamu taxaawi raxmat ullaahi calayh booskeeda markii aan gaarno aan baraarujin doona insha allah waxaa lagu qabsaday masaa'il ay ku jiraan jumlatan wa tafsiilan lama dhihi karo muctaqadka ahli sunna waaye laakiin jumlatan haa min xayثu اlijmaal waa la dhihi karaa min xayثu alijmaal waa la dhihi karaa جمهور المسلمين سلفا وخلفا تلقوا بالقبول كتاب كان وعقيدة الضحوية جمهور المسلمين سلفا وخلفا تلقوه بالقبول وحي كل كل من أقبلت وحبذن ويأخذ مين كتاب كاني culimmada waxaa ka mid ah wax sharaxay waxaa ka mid ah wax tacliijiyey waxaa ka mid ah wax tadriisiyey waxaa ka mid ah wax intiqaaday intaba isku jiraan taas maxay tusinaysaa muhiimnimada kitaabka uu leeyahay dartiisa muhiimnimada leeyahay kitaabka ayaa tusinaysaa intaasi kitaabka hadduu muhim yahay muhiim yahay waa loo khidmeeyaa waa la sharaxaa waa la diraaseeyaa waa la tacliijinaa waa he liintiqaada wixii ku jiro oo qaladana waa laga sheegay waa la caddaynayaa antaba way leeyihiin culamadu raxmat ullaahi calayh nuqdadii saddexaad kitaabku wuxuu leeyahay shuruux nuqdadii saddexaad kitaabku wuxuu leeyahay shuruuxun ayuu leeyahay ومن أشهرها وأحسنها شرح ابن أبي العز شروح فرابضن ولي كتابك والله شرحي لكن ومن أشهرها شروح داس كان أقول شهر نما بدن وعمسن وأحسنها وفي عن وشرح ابن أبي العز الحنفي kaas ayaa ugu fiican oo mashhuurna ah awsaad almuslimiina ku badan kaasaa ugu fiican asigoo naftirkiisii macahu mu'akhadaad ay tahay naftirkiisii sharaxag waxba lagu qabsaday macahu mu'akhadaad waxaa lagu qabsaday way jiraan laakiin kaas waxaa ka fiican ka caamsan ma laha ayay dhaheen culammadu ibn abilciz asagana waxaa la yidhaahdaa cali ibnu cali ibnu abilciz alxanafi cali ibnu cali ibni abilcizi alxanafi wuxuu ka mid yahay min culamaaءi alqarni الثaamin min culamaaءi alqarni althaamini qarnigii sideedaad culimmadoodii ayuu ka mid yahay wa huwa min talaamiid ibni kahiir saaxibi atafsiiri wataariikh ay dhahaan culamada wuxuu ka mid yahay arday ibni kahiir ibnu kahiirkii macruufkaa saaxibi tafsiiri wataariikh taariikhe albidaaya wanihaaya wa huwa min talaamiidi ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ ابن أبي العز شريحيسين انت بدن وحو كغا هليا او سو قادنيا لبي امام وركودي ابن تيميه ابن القيم ما شيغايو لكن مغعياشودي نقوشودي اقواشودي يا سو قاديا انت بدن ku qoraya kitaabkiisii laakiin magacoodii ma sheegaayo maxaa dhacay de waa ka soo qaaday magacdu muxuu sheegi waaye hay ya xilligaasi waxaa joogay ashaacir way joogeen ahlubidac way joogeen qudaadana inta badan waxay ayidayeen ahlubidacda haddii uu caddeeyo aqwaashoodii ayaga uu baqaaya in dhib loo geysto ma sheegaynin marka aqwaashoodina waa soo naqlinaya ahlubidacga iyo qudaada xilligaasi joogtay aaday u necbaayeen ibnu taymiya iyo ibnu qayim haddii marka uu sheego magacyaashoodii uu sheego uu dhaho waxaa laga yaabaa in dhib hee loo geysto ayaa ugu baqaayay saasay sheegayaan culimmada kitaabka sharaxaas ayaa ugu fiican marka gaar ahaan daawacada uu leeyahay ninka yaasiin ulcadani raxmatullah caleyh midka taxqiiqiyo ku leeyahay tacliiq iyo takhriij intaba taas ayaa ugu fiican daabacdaasi qofkii helo maasha allah waa fiican tahay midka yaasiin alcadani tacliijiyey ama taxqiijiyey ayib insha allahu marka aniga waxaan aqrinayna matanaha qofkii sharax haysto asaga gaar ahaantiisii ha ka faa'iidaysto ha daalacdo wixii baraarujiin ama shaarixi ku qaldamay waa tilmaamaynaa meeshaasi ha laska ilaayoon dhahaynaa anti kale kitaabka waa kitaab iska leeyahay aطacaawi matanahaasaan akrinaynaa in sha allahu tacaala bismi illaahi اraxmaan الraxiim muqadimadan ku darayna qaala alcalaamaة xujaة اlإslaam abu jacfar alwaraaq aلطaxaawi bmisr raximah اllah hada dikru bayaani caqiidati ahlisunati wاljamaca u dhahay qaala alcalaamaة cilmi badanihii wuxuu dhahay xujat lislaami islaamka xujidiisii ahaa abuu jacfarin loo yaqaanay alwaraaqi abuu jacfarin alwaraaqi loo yaqaanay alطaxaawiyi loo nisbeeyey bimisra misra isagoo joogo wuxuu dhahay raximah اllah hada kan dikru bayaani caqiidati ahli sunna sunnadii dadkeed iyo waljamaacati jamaacadii dadkeed caqiidadoodii caddaynteeda sheegitaankiis waay calaa madhabi fuqahaai lmillati diinta fuqahadeeda madhabkoodii korkiisii haal ay tahay abi xaniifata ah annucmaan bni haabitin loo yaqaanay alkuufiy oo kuufi ahaa iyo wa abi yuusufa abi yuusuf ah yacquub ibni ibraahiim loo yaqaanay alansaariyi ah ansaari loo nisbeeyey waay iyo wa abi cabdillaahi cabdillaahi aabihiisii ah muxamed ibn اlxasan loo yaqaanay ashaybaaniy loo nisbeeyey ridwaan ullaahi allah raalla ahanshooyinkiisii calayhim dushoodii ha ahaato ajmaciina halayyihiin dhammaan wamaa kiiwa yactaqiduuna ayaga ictiqaadinayaan min usuuli اdiini diinka usuushiisii ah wayadiinuuna ka din yeelanayaan bihi maaga rabaalcaalamiina makhluuqaadka rabbigiise ugu din yeelanayaan waaye uu leeyay musanifku raxmat ullahi caleyh qaala alcallaamatu buu dhahay qaala alcallaama qaala allaama yaa iska leh ardaygii asaga ka soo naqlinayay warka kitaabka ku warinaya qaala alcallaamatu cilmi badanihii wuxuu dhahay taada waa mubaalaqa lilmubaalagati waaye looga daray taaniis ma aha waa mubaalaqa qaala alcallaamatu cilmi badanihii wuxuu dhahay xujat lislaami islaamka xujadiisii ahaa bimacnaa islaamka kii difaacayay ahaa abuu jacfarin alwaraaq loo yaqaanay kunyadiisii abu jacfar alwaraaq aلطaxaawiyi oo taxaawi loo nisbeeyey waa qarya asiga ku dhashay bimisra misray ku taalo ama bimisra asagoo joogo wuxuu dhahay raximah اllah haada kan haadaa kan buu dhahay haadaa haddii musanifka markii kitaabku uu qoray kadib muqadimada gadaal ka qoray waxay u noqonaysaa alladii bayna aydiina midka hortaani yaalo aan qornay ishaarada markaas maxay noqonaysaa maxsuusa mid la taabanaayo oo kan aan qornay ah haddii laakiin muqadimada qoray asagoo kitaabkii aan qorin haadaa aladii fii dihni way markaas midka oo maskaxday ku jiro aan rabo inaan hadda aan qoro maxsuusmaa markaasi waa macnawiya sooma haadaa kan dikru bayaani caqiidati ahli sunna sunnadii dadkeed iyo waljamaaca jamaacadii dadkeed hee caqiidadoodii bayaaninteedii sheegideedii waaye caqiida lafdulcaqiida hee lam yarid fi اlkitaabi walaa fi الsunati hadda ka hor soo marnay caqiida lafdigan ah e lam yarid fi اlkitaabi walaa fi الsunna kuma soo ororine lagama helaayo idan hiya kalimaة muwallada kelimo oo hee mawluudo a waaye oo horay aysan jirin oo gadaal ka timaaday laakiin culimmadu way isticmaaleen qaar waxay dhaheen qofkii caqiide inuu dhaho ugu horeeyey waxaa wuxuu ahaa alghazaali laakiin sax ma aha ghazaali waa lagaga horeeyey yaa kaga horeeyey saabuni kitaabkiisii maxaa la yidhahdaa caqiidatu salafi asxaab alxadiid bal labadoodii waxaa kaga horeeyey taxaawi waa kana hazaali uma horeynin marka laakiin waa kalima mawlada isticmaalkeeda markii dambe u batay culimmada isticmaalayaan marka dadkii sunnada dadkeedii ahaa ehelkeedii ahaa iyo jamaacada ehelkeedii ahaa caqiidadoodii bayaaninteeda sheegitaankiisii waaye kan sunnadan maxuu ula jeedaa sunnatu rasuuli illahi sal alay wasalam jamaacadana hee asalaf asaalix alquruun almufadala sunnada nebigana in la raaco waajib waaye adilo faraca badna ku soo aroortay in la qabsado sunnada ayaa qabsadeen saasaa sunnadii dadkeeda loo dhahay jamaacada ayay qabsadeen ay raaceen dhe jamaacada ayay raaceen sidaas ayaa loo dhahay ee jamaacada dadkeed sunnadu in la raacana adilo farac badana ku soo aroortay aad min alqur'aani wasunna leh waxaa ka mid ah qur'aanka tusinayo in sunnada la raaco waajib ay tahay qowluhu tacaala man yudici rasuula faqad adaca allaha waman tawallaa fama arsalnaaka calayhim xafiida waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wma kana limuminin walaa muminati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyara waxaa ka mid ah qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna wayusiibahum cadaabun aliimun aada u farac badanta jamaacada inla raacaan waa waajib waay waxaana u daliila qofbadan yihiine qowluhu tacaala wactasimuu bicabdi illaahi jamiica walaa tafaraquu way farac badan tahay idan sunnada nebigan in la raaco waa waajib jamaacadan in la raaco waa waajib in la kulmo lasla socdo nebiga sunnadiisi ama diinkan in lagu midoobana waa waajib calaa madhabi fuqahaai lmilla milladii oo diintii fuqahadeedii madhabkiisii korkiisii ahaaday fuqahaa'ulmilla wuxuu ula jeedaa hee a'immatu madhabi alimaam abi xaniifa a'immatu madhab alimaam abi xaniifa ula jeedaa musanifka hadda raxmat ullaahi calayh maxaa yeelay ayaga waxay ka mid yihiin min culamaa'i ahli الsuna waljamca sooma saas way liannahum min ahli الsunati waljamaca ay ka mid yihiin haddii ahlu الsuna waljamaca ay ka mid yihiin mar walbo ma ay qabsanayaan alkitaabu wالsuna fi اlcaqaa'idi wa fii gayriha ahlu bida laakiin saas ma fi lcaqaa'idi waxay raacayaan inta badan caqliga sooma ahlu sunana fi lcaqaa'idi wa fi gayriha waxay raacayaan الكتاب والسنة على مذهب فقهاء الملة ملدي فقهاء فقهاء مذهب تودي كركد هل أي تهي عقيدة دس محيه نبي فقهاء مركة أسرق الشيء مذهبته ملة فقهاء الملة محيه وبياني وكان موجودة إنه اللي جيده فقهاء أعمي أي مذهب مذهب تحنيفي الوطنة أبي حنيفة أه النعمان ابن ثابت الكوفية أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي أهوى أو صاحب المذهب وايبة صمع صاحب المذهب وايبة إمام كمذهبتي أسر وايبة كو إيو وأبي يوسف أه abi yuusuf a'immadii ama fuqahaa ulmillati lagu bayaanina dhammaantood iyo wa abi yuusufa ah fuqahaa ulmilla abi yuusuf magaciis la dhahaa yacquub ibni ibraahim alansaari iyo wa abi cabdillaahi cabdillaahi aabihiis ah oo magaciis loo yaqaanay moxamed ibn alxasan ashaybaaniya abu xaniifa labadiisii saaxib a la yidhaha soo maa abu xaniifa wa saaxibaahu ayaa la dhaha lisku dhahaa wa saaxibahu yaa waay labadana waay ayagoo waxay ahaayeen culamo mujtahidiina caalimiina naftirkood gaar ahaan ninka la yidhaahdo moxamed ibn alxasan ashaybani wuxuu ka mid yahay min talaamiidi alimaami malikin wuxuu ka mid yahay min talaamiid imaami malik muwadaagaa ka warinayaaba asaga muwadaahe ayuu ka warinayaaba imaamu malik wuxuu ka mid yahay ardaydii imaamu malik uu ka mid yahay waa nin mujtahida culimada aad u ammaaneen asagan masaa'il faraha badan oo ku khilaafaya abu xaniifa asagan marka qoladaasee madhabtoodii haa ay ahaatay ictiqaadkooda ridwaanullaahi ilaahay raalli ahaanshooyinkiisii calayhim dushoodii ha ahaatee ajmaciina waa laakiin waxaa nasiib daro ah dad madhab ahaana xanafiyada sheeganaayo muctaqad ahaana khilaafsan sida shaaficiyada dad sheeganaayo madhab ahaan muctaqadkoodana khilaafsan yihin way jirta soo maa sidaas oo kale taas waa nasiib daro waxaa la rabaa madhabkii muctaqadka sida madhabka u qaataan inay muctaqadkan u qaataan a'imatul arbaca dhammaantood muctaqadkooda muctaqad walisunna waljamaca jumlatan ahaan ridwaanullaahi alla raalli ahaashooyinkiisii calayhim dushoodii ha ahaatee dadkaasi way ajmaciina dhammaantoodii way ridwaanullah waa sifatu aridaa lilaahi tabaaraka wa tacala waa bilaabayba musanif mujeda ridwaanullaahi asagada marka meeshaani wuxuu dhahay dadkaasi saxaabana ma aha wuxuu leeyahay marka ridwaanullaahi calayhim taas meesha waxaa ka soo baxayso qowlkii la dhahaayay altaradii liلصaxaaba wاtaraxum ligayrihim hadal la aan ahayn muqarid ah alimaam الnawawi waa diiday warkaasi aلtaradii liلصaxaabati wاtaraxumi ligayrihim warkaasi ah waa diidaya adkaarkiisa nawowi ah waa ku diidayaa sax maaha uu leeyahay takhsiiska raalli ahaanshadaha lagu khasisaayo saxaabada raximahullaahuna lagu khasisaayo saxaabada qaarkeeda isdilaaxgaasi sahma ahu leeyahay nawowi maxaa yeelay qur-aanka e dadkii hore dadkii dambeba dhammaan markii dadkii salafka raaceen waxaa lagu gebigebeeyey oo la dhahay radia allaahu canhum waraduu canhu السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان محل هاي radi allahu canhu kulligoodii waay daliil malaa u leeyahy marka tafsiirkaas ama taksiiskaasi musanifkuna saasa warkiisii uu egyahay daahirkiisii soo maha abi xaniifa saxaabi miya labadii saaxiibna haddana wuxuu dhahay ridwaan ullaahi calayhim u dhahay iyo wamaa kii waa yactaqiduuna ictiqaadinayaan ayaga min usuuli diini diinka usuushiisii ah iyo wamaa kii hee bayaaniintiis sheegitaankiis waay yactaqiduuna ayaga ictiqaadinayaan min usuuli diini diinka usuushiisii ah masaladan usuul diin iyo furuuc diin in diinka loo kala qaado waa masala laisu khilaafsan yahay waay culimmada qaar ka mida way diidayaan diinka in loo kala qaado usuul iyo furuuc waxaa ka mid ah dadka diidayo shaykhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi aleyh iyo tilmiidkiisi iyo keyrkoodaba laakiin midka ayaga diidayaan kee waayahe culimmada qaara waxay dhahayaan wixii oo caqiide ah waxaa la yidhahdaa usuul wixii axkaam ana usuul maaha waa furuuc kaasay diidayaan ayaga laakiin ayaga ma diidayaan inuu diinka hee caqiidada leedahay usuul iyo furuuc axkaamtana inay leedahay usuul iyo furuuc ma diidayaan taas qof diidaya ma laha laakiin waxay diidayaan in la yidhaahdo hee usuul iyo furuuc way diinku qiibsanaya usuushina caqiidada masaa'il caqiida ayaa laga wadaa furuucdana masaa'ilsha kale axkaamta ayaa laga wadaa saas in loo kala qaado ay diidayaan kaasna waa muxdath muxdath waa mid la soo dariyey amaa diinka hee in mid kasta usuul iyo furuucu kale leeyahay ma diidna sidaa daraaddeed culimadu waxay dhahayaan masaa'ilu diini nawcaani qora masaa'ilu diini nawcaani diinka masaa'ishiisii waa laba nooc masaa'ilun cilmiya ومسائل عملية مسائل علمية ومسائل عملية وكل من القسمين له أصول وفروع وكل من القسمين أصول وفروع ولا يختص اسم أصول الدين بمسائل الاعتقاد ولا يختص ولا يختص اسم الفروع بالمسائل العملية ولا يختص اسم أصول الدين بمسائل الاعتقاد ولا يختص اسم الفروع بالمسائل العملية سدا سيدها يعني ضدك الساس دحين وحكم إلى الإمام ابن, تي... ابن قيم رحمة الله عليه مجموع الفتاوى مجلد كليهات konton iyo lix iyo mujalladka toban iyo sagaalaad laba boqol iyo toddobo mujalladka lixaad konton iyo lix mujalladka sagaal iyo toban laba boqol iyo toddobo macnaheed muxuu yahay saas waxay dhaheen culimada masaa'ilu diini noocaani diinka masaa'ishiisa diinka oo dhan wada duduub oo noocaani waay diinka masaa'ishiisa oo dhan laba nooc waay هيا مسائل علمية مسائل أو علمي أه علمي معلق والله اعتقادي أه علمي اعتقادي و اسكو مدوى مسائل أه علمي أه إيوة مسائل أه عملية مسائل عملية عملية معلق والله حكامتها حكامته ayaa laga wadaa camal soonka salaada xajka haj zakada kaas wixii la midka iyo masaa'il camaliya wakullun mid kastoo min alqismayni labada qiibood ka mida lahu wuxuu leeyahay usuulun wa furuucun masaa'ishii cilmigan waxay leedahay usuul iyo furuuc masaa'ishii camaliga ahayna waxay leedahay usuul iyo furuuc waay walaa yakhtasu gaar kuma aha ismu usuuli diini bimasaa'il ictiqaadi gaar kuma aha dadaa saas qabaan saasay diidan yihiin culimmada ay dhahayaan diinka in furuuciyo usuul loo kala geeyo ma banaana waa bidca walaa yakhtasu ismu lfuruucina furuuca as isimkiisina bilmasaa'il alcamaliya ee khaas kuma aha lama dhahaayo usoosha waxay khaas ku tahay masaa'il ictiqaad furuucina waxay khaas ku tahay masaa'il camaliya saas lama dhahayo saas in la dhaho waa bidco maxaa ka dhalanaysa salaad waa farac sekadu waa farac xajku waa farac soonku waa farac sama saas idan haddii la loola jeedo diinka usuul iyo furuuc loola jeedo hee masaa-isha caqadiga ana waxay leedahay usuul iyo furuuc masaa-isha camaliga ana usuul iyo furuuc waa sax laakiin haddii la yidhaahdo masaa-isha oo ictiqaadi keligood ayaa asal ah mid inta oo camaliga ana waa farac saas waaye sida ay diidan yihiin culimadaasina raxmat ullahi calayhim sidaasa sawaabka marka tafsiilkaas in la geliyo wayadiinuuna waxay ku din yeelanayaan wayadiinuuna oo wayadiinuuna ku din yeelanayaan bihi maaga rabbalcaalamiina makhluuqaadkii rabbigoodi ay ku din yeelanayaan naqulu fii tawxiid illahi muctaqadiina bitawfiiq illahi ina allaha waaxidun laa shariika lahu ilaa khallahu subxana wataala